أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa weli ka socda gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu walaac hoggan ka qabo in maleeshiyaadkiisa ay ku dagaalamaan shidaalka ay dowladda riddada turkigu sheegtay inay ka qodayso dalka soomaaliya tiro ka tirsan askarta kufaarta xabashada itoobiya ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo maktabka musaalaxada ee mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inuu heshiis kala dhex dhigo beelo walaalo ah oo kala dega wilaayaadka labada jubbo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabaynayey dacwatu aryaaf qayb ka ahayd xabnada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadaas ardayda maxadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe wejigii labaad xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyin ay deegaan ka mid ah wilaayada bakool
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka socda gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan eegaya dagaallo xoogan ayaa ka socda magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya halkaasi oo ay isku hayaan maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka hubaysan ee faano iyo ciidamada militariga dowladda itoobiya dagaalada ayaa lasoo warinaya inay ka socdaan hareeraha dhowr magaalo oo ka tirsan ismaamulka amxaara waxaana goobaha laysku farasaaray ka mid ah gondar bahardaar iyo deegaano kale jabhadda faano ayaa guulo ka sheegatay dagaalada ka dhacay magaalooyinkaasi sida dagaalada khamiistii lasoo dhaafay ka bilowday bahardaar waxayna kooxda faano sheegtay in maleeshiyaadkooda u suuro gashay inay qaybo ka mid ah magaaladaasi gacanta ku dhigaan sida xarunta telefishinka magaalada bahardaar oo ah xarunta ismaamulka amhaarada waxaa lasoo warinayaa inay ku jirto xaalad hubeynti la-aan ah waxaa go-on isgaarsiinta magaalada waana mid ka mid ah magaalooyinka sida weyn ugu loolamayaan dhinacyada ishayaa dagaalada tooska ah ee u dhexeeya labada dhinac waxaa barbar socda duqeymo bahalnimo ah oo ay fulinayaan ciidamada cirka dowladda xabashida itoobiya kuwaas oo qaar lasoo wariyey inay ku dhinteen dad rayid amxaare ah muuqaalo lasoo geliyey baraha bulshada gaar ahaan barta ex ayaa muujinaya askar ka tirsan militariga itoobiya oo xasuugyo daran kula kacaya dadka amxaarada ah ee aan hubaysnayn waxaa sidoo kale baraha bulshada lasoo harqiyey muuqaalada ciidanka abiy axmed oo gowrac geysanaya sidoo kalena tacdiibinaya dadka amxaarada ah waad mahadsantahay walaalka caliyare madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu walaac hoggaan ka qabo in maleeshiyaadkiisa ku dagaalmaan shidaalka dowladda turkiga ay sheegtay inay ka qudayso dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan awa xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya markii ugu horreysay kooxda riddada soomaaliya ayaa qirta in shidaalka lagu qodayo soomaaliya ay ka dhalan karaan khatarra isbarkan oo saameyn xun reebi doono isagoo khudbad ka jeedinaya dusha markab nooca shidaalka baaro oo ay leedahay dowladda dabdhilifka ee turkiga ayuu madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurta sheegay inay cabsi ka qabaan qalalaaso ka dhalata qaybsiga shidaalka ay baaraysa dowladda turkiga wuxuu bannaanka soo dhigay in khilaafka u dhexeeya murtadiinta dhexdooda uu sababi karo isku dhac hubaysan oo dhex mara maleeshiyaadka mooryaanta kuwaasoo isku qabsan doona qaybsiga shidaalka xasan gurguurta ayaa maamulada ay shahaadaladararada ah iyo maleeshiyaadka kooxdiisa ugu baaqay inay ka baaqsadaan isqaqabsi ku salaysan boobka shidaalka soomaaliyey annagu aan iska kacno annagaa isku fadhinno eh annagu aan iska kacno ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno waa nalooga horreeyey qarniyaalaha nalooga horreeyey waa aragnaa kuwa ka faa'idi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey ee maxaanku raha dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leennahay annagayna jirtaa iyo inaan xabado iyo madaafiicna looga iibsado oo aan annaga isku laayno lacagtuna ninka xabadaha naga iibiyey aado labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa inta badan dalalka dhaca qaaradda afrika ee shidaalka laga helay waxaa ka socda dagaallo dhiig badan uu ku daatay waxaana ka mid ah dalalkaas naijeeriya koonfurta suudaan liibiya iyo koongada dimuquraadiga oo isqaqabsiga shidaalka ay isku haystaan dowlado masuqmaasuq dilooday iyo kooxo fallaaga ah uu ka gadooday sadbursiga lagu sameeyey kheyraadka dalkooda warka ka soo yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli magaalada muqdisho uu soo gaaray markab shidaalka ka baari doona xeebaha soomaaliya dowladda turkiga ayaana doonaysa inay boobto kheyraadka dhex eegaaga badda iyo biriga soomaaliya iyadoo adeegsanaysa qalinka kooxda riddada waad mahadsantahay walaalka waa xasaan askar ka tirsanna kufaarta xabashada etoobiya ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay marwaan maxmed ayaa si ama qaadaya warbixintan waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah xabashada etoobiya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha eelaboorka waxayna taasi sababtay khasaare xooggan oo soo gaartay askarta xabashada etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baktiyey saddex askari oo xabashada etoobiya ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo sir xabashida ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay isgooska xoosha ee degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa qaraxa ayaa gebi ahaanba burburiyey gaariga cabdibilah ahaa waxayna askartii murtadiinta ee gaariga la socotay noqdeen dhimasho iyo dhaawaca dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku burburiyey gurigu magaalada beledweyne ka deganaa sargaal murtad ah kaasi oo lagu magacaabo ibraahim defow waxaa dhawa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne dhanka wilaayada bokool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayada bokool howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku daba fiilaya weerarada har iyo habeen lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga gudaha dalka soomaaliya waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah xabashada etoobiya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha eelaboorka waxayna taasi sababtay khasaare xooggan oo soo gaartay askarta xabashada etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baktiyey saddex askari oo xabashada etoobiya ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo sir xabashida ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay isgooska xoosha ee degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa qaraxa ayaa gebi ahaanba burburiyey gaariga cabdibilo ahaa waxayna askartii murtadiinta ee gaariga la socotay noqdeen dhimasho iyo dhaawaca dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku burburiyey gurigu magaalada beledweyne ka deganaa sargaal murtad ah kaasi oo lagu magacaabo ibraahim defow waxaa dhawa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne dhanka wilaayada bokool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayada bokool howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku daba fiilaya weerarada har iyo habeen lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga gudaha dalka soomaaliya waad mahadsantahay marwaan dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa qaraxa mujaahidiintu xalay ku burburiyeen guri magaalada beledweyne uu ka degnaa sarkaal murtad ah kaasoo lagu magacaabo ibraahim defow waxaa maanta isla goobta uu ku yaallo gurigaasi ka dhacay qarax labaad waxaana ku dhaawacmay saddex murtad oo uu ku jiro murtad lagu magacaabo qowdhan oo afhayeenka maamulka isku magacaabay hiiraan state ah kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka buula xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inooga diyaariyey filinkaasi
واعصب فيها الجامع صارا وارجي الباغي والأشرارا
kataayib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka buule xaaji duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muuqaalkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya geesyada mujaahidiinta oo cadowga ku baacsanaya dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaanka buule xaaji iyadoo sidoo kale la arkayo bakhtiyo dhowr ah oo goobta yaalla weerarka ay mujaahidiinta halkaas ku qaadeen inta uu socday waxa ay ku qabsadeen xeerada ay degganaayeen maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta iyadoo filimka lagu daawanayo qarax xooggan oo xeerada ciidanka ka dhacay kaas oo geystay burbur xooggan
ولتحصدهم weerarkan ay soo bandhigtay kataaiba al ikhbaariya ayaa gabagabadiisa waxaa lagu daawanayaa khanaa'imtii cadowga looga soo furtay dagaalka taas oo ka farxisay shacabka muslimiinta ah halka ay ka naxeen cadowga iyo taageerayaashiisa
ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا تجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا
maktabka masaalaxada mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inuu heshiis kala dhex dhigo beelo walaala ah oo kala degaa wilaayaadka labada jubbo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya kadib muddo dhowr iyo toban maalmood ah oo ay goob qura ku wada xaraysanaayeen islamarkaana ay yeelanayeen doodo sharci ah oo uu garwadeen ka ahaa maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab korjoogtana ay ka ahaayeen wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay beelaha walaalaha ah ee cawliyahan iyo bartire ku dhawaaqeen in meesha ay ka saareen khilaaf muddooyinkii dambe ka dhex jiray mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inay meesha ka saaraan khilaafka kadib markii maktabka musaalaxada uu hawshaasi dhexda u xirtay waxaana maalmo la jilbixirnaa kadib la isku raacay heshiis lagu midaysan yahay kaas oo laga soo saaray bayaan rasmi ah oo dhammaan dhinacyada cawliyahan iyo bartireh ay goobta ku wada saxiixeen labada ugaas ee cawliyahan iyo bartireh ayaa iyaguna soo dhoweeyey heshiiska waxayna ballan qaadeen in heshiiska ay sidiisa u fulin doonaan insha allah labada beelood dad iskama dilin xinjir ma indaadinin waxa ummadda lagu dhexdhexaaday wixii ka fududaabay maanta iyo dhex joogeen mar hadduusan dhiigba uusan oolin gacan kale iyo gaalnimona aynan oolin oo laba walaal ahoo qalbigood istaabatay ay noqotay ilaahayna waa inoo fududeeyey annagana waa fududeen biidni illahi alkariim waxaan qaadanay bayaankaa la akhriyey siduu yahay baan u qaadanayna samacnaa wa samacnaa wadacnaa baan leenahay annaga haddaan nahay labadii beelood haddii ogaaskii walaalkay ahay horay u hadlay anigana haddaan raacini haddee kheyr alla ha siiyo maktabkii musaalaxada waxna annagaa kala goynay waxna ayagaan u dhiibnay waxaan annagaa kala goynay haddii horyaanba uga heshiinay oon walaal ku ahayn intii ay noo soo dhammeeyeen oon haddii u dhiibanayna waan qaadanay si ilaahay dartiisa oo kalsooni lahaan u qaadanay ayagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya annagana siday tahay aan u qaadanayna aan u fulinayna biidnillahi alkariim mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee munaasabadaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahaa wulaadda wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaana kelimadda ku horreeyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis waxaa markan loo baahan yahay walaalayaal bayaanka oo soo baxay oo wada akhrinaynay oo la dhegaysanaayey oo halkan lagu wada akhriyey dhammaanteen wada dhegaysanaynay bidaayadiina aan dhahannay wax allaala waxay soo baxo diyaarba u nahay saas oo mahayn waxaa loo baahan yahay inaan dhaqangelino ballamadu waa diin awfuu bilcahdi inna alcahda kaana mas-uula haddii intii wax lagu ballamo laga sii dhaqaajiyo waa diintii oo laga tagay la baabi'iyey ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaan rabaa haddii intiina dad yaroo koobanaa tihin markii loo fiiriyo colyahan iyo bartine nisbe yaraa ka tihin odayaal la soo aruuri bulshadii weyneed waa idinka dambaysaa waxaan rabnaa bulshada marka lagu noqdo mid laga bilaabo magaaladan oo labada beelood wada degan yihiin ilaa miyiga iyo tuulooyinka fogfogba risaalada meesha laga qaado ummaddii la gaarsiiyo labada beelood inay heshiiyeen wixii dhace laga heshiiyey musaalaxa laga galay khayr wanaag ay ku dhammaatay beeluhuna walaalo ay yihiin diris wanaag lagu noolaado beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan ayaa wadadega dhul badan oo ka mid ah wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaana la filayaa in shirkan uu noqon doono mid meesha ka saara khilaafkii dhinaca dhuleed ee labadaasi beelood u dhexeeyey inshaa allah waad mahadsantahay bukhaari mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabeynayay dacwatu aryaaf qayb ka ahayd xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxmed munaasabadaani lagu soo gebagabanayay dacwatul aryaaf oo qayb ka ahayd xamlada irshaadil ummah ilaa sabiili irshaad ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan lajnada dacwatul aryaaf ayaa intii ay shaqada ku guda jireen kormaar ku tagay deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada hiiraan mid ka mid ah lajnadii wilaayadu u xil saartay dacwatul aryaafta ayaa ka warbixiyey sida hawsha ay ku soo gebagabeeyeen iyo tirada dadka baadiyaha ku nool ee dacwadaasi ka faa'iidaystay haddii aan ka warbixiyo anigoo ku hadlaaya afka ducaadii labada bilood ku jirtay dacwadii mataqaana ay xarakadu soo agaasintay ee aheeday dacwatu aryaaf oo ka socotay wilaayada islaamiga ah hiiraan haddii aan wax yar ka warbixiyo guud ahaan annaga waxaan ka koobnaynay ducaad afartan qof ah afartankaas qof waxaan ku qaybinay sideed qaybood ama sideed mujtamaco ayaanu qaybsaneen muddo laba bilood ah ayaan shaqadaas wadnay dhul ballaaran oo kala duwanna waa ka howlgelaynay labadaas bilood muddada ah dadka mataqaanaa ii sheeg dacwadaas aan gaarsiinay oo dacwada ay gaartay dadkaas waxay leeyihiin markii la ysku daro toddoba kun boqol afartan iyo sideed ruux ayaan dacwada gaarsiinay dadkaas marka waxa la barayo waxa waaye meel kastoo la tago dadka waxaa loo kala qaybinay laba qaybood dad wax akri kara waxna qori kara iyo dad umiyiina saasaa loo kala saaraya rijaalan wanasaan raggi dumarba waa la kala saaraya waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey lajnada dacwatul aryaaf iyo shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen isagoona kula dardaarmay inaysan ka caajisin dacwada dadka la gaarsiinayo barnaamij wuxuu ahaa la isqaaninayo marka laga isqaaniyey toddoba kun boqol afartan iyo sideed waa hakad weyn oo naga go-ay marka waxaan leeyahay walaalihii ilaahay uu u qadaray ee tuulooyinka iyo amaasinta kala duwan ku sugnaa fi wilaayata hiiraan islaamiya oo warkaasu u gaaray oo dacwadaas la gaarsiiyey ilaahay tabaaraka watacala hortaadu ku anfaco ku ku hanuuno oo qalbiga u gasha allah idinka dhigo war hadayicina horay u war waxa ilaahay idin soo gaarsiiyey hadayicina horay u war si guudna ka wilaaye ahaan ka culimo ahaan ka dhaqan ahaan intayna meesha fadhida waxa aan ayadana rabaa oo aan inaan xuso oo aan sheego waa mashruuc aan fahanay oo aan aragnay waa tusaale fiicane aan ku soconno oo weliba nabadoonnada mas-uuliyadda ilahay ku saaray nabadoonnada ilaahay tabaaraka watacaala hadhow wax u weydiin doonaa wax sheek hebel la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa wax waali hebel la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa amaamallahi baad kaleba hor istaagi doontaa haddaadan maanta garan mas-uuliyadda kuu taallo oo dadkaaga kaaga taallo in ka badan toddoba kun oo ruux oo ku dhaqan baadiyaha fog ee wilaayada hiiraan ayaa si weyn uga faa'iidaystay intii ay socotay dacwatul aryaafta oo qayb ka ahayd xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad taasi oo waqti xaadirkaani wejigeeda labaad si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waad mahadsantahay yaasir ardayda machadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya cismaan axmed uubow heerka waxbarasho ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa sare u sii kacaya marka loo fiiriyo maraaxiishii uu soo maray iyadoona maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhexda u xirtay sidii ay ummadda ugu saari lahaayeen jahliga loona heli lahaa jiil ku hubaysan caqiido saafi ah kana madax bannaan tacliinta ku dhisan inxiraafka iyo mabaadi'da gaalada maktabka ayaa horay wilaayaadka islaamiga ah ugu soo bandhigay manaahiij waxbarasho oo salka ku haya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga dhinaca kale maktabka ayaa bilaabay in ummadda la baro luuqadda ay asalku leedahay laguna soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaana markii ugu horreysay magaalada jilib laga furay macadka albayaan kaasoo lagu barto luuqadda carabiga iyo funuunteeda macadka oo kasoo gudbay sanadkiisii koowaad ayaa dhowaan waxa uu magaalada jilib ku soo bandhigay tayadiisa aqooneed iyo heerkiisa waxbarasho بداية نرحب هؤلاء الكوكبة الفذة والنماذج المثالية من من أبناء وبنات معهد البيان من إدارتها ومعلميها والقائمين عليها وغيرهم من عشاق لغة الضاد نقدم إليهم أسمى التهاني وأحلى التبريكات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ka hadlaya dadaalkooda waxbarasho فإن التلمذة شرف عظيم ومنقبة رفيعة في المجتمع الوالد يود أن يتعلم ولده ويدفع أثمن ما لديه من وقت ومال هنا تشرق شمس الطالب المجتهد وتغرو شمس الكسول البليد المجتهد يقرأ الدروس ويعلم ما يصعب عليه من الدروس ويسهر عليه وينجح عند الامتحان لأن الجد في الجد والحرمان في الكسل بعدما احترم نفسه واجتهد لبناء مستقبله ولتحويل حلم والديه إلى واقع يلمس macadka oo ay wax ku bartaan wiilil iyo gabdho ayaa qaar ka mid a ardaydu waxa ay soo bandhigeen awoodda ay u leeyihiin inay ku hadlaan luuqadda carabiga كيف تمضي معك الأيام يا أختي؟
على أفضل ما يكون ولله الحمد وأنا كذلك على أحسن حال في أي معهد تعلمت؟
تعلمت في معهد البيان كيف ترين نفسك الآن باللغة العربية؟
لقد استفدت منه كثيرا وحصلت منفعة وهذا من فضل الله ثم من فضل معهدنا وأساتذتنا وشكرا جزيلا من أعماق قلبنا ولن ننسى فضلهم يوما فمتى اعتنت الأمة بتعليم لغتها وفتحت الولايات معاهدا مثل معهد البيان يا معهد البيان يا منبع لغة القرآن أبهجت صدورنا وزدت معرفتنا لهذا السبب تعلمنا العربية ولكي نفهم ديننا وشكرا معهدي وأساتذتي فعزكم عزنا وفقركم فقرنا sheekh cumar xayaa kalla oo ka mid ahaa culimadii ka soo qayb gashay bandhigga ayaa ardayda ku booriyey dadaalkooda waxbarasho gabdhiya wiilalba waxaan leenahay mas-uuliyad weyn baa idin saaran mas-uuliyadda albaabkeedu waa maxay awal horta tawxiidkii baa la idiin keenay oo culimadii iyo mujaahidiintu idin keenay iyadoo naqiyatun baydaaus haddana ahlulbidici baa laidinka ilaaliya waxaa laidin keenay manhajkii nabigoo dhammaystiran sal allahu alay wasalam haddana maanta albaabkii carabigaa taagantihin waxaan leenahay ummadda uswadeedii noqday fii kulli lmajaal hadday waxbarasho tahay idinka hala idinkaga daydo ilaahay subxaana wa tacaala markuu le wacibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaadab yacni qofka mu'minka waa qof fii kulli ma- ma- majaal meel kastoo la joogo waa qof wanaagsan ardayda ayaa sidoo kale bandhigooda ku muujiyey dareenka murugeedii ay la qabaan walaalaheen reer khaza ومن النكبات الكبرى والدواهي العظمى التي أصيب بها المسلمون في هذا الزمان ما يحدث في غزة ولسان أهل غزة عندما قنطوا من مدد العرب والعجم عم العدوان وعدم المعوان والله المستعان ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره maamulka macadka albayaan ayaa ka hadlay adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo macadka iyo tirada ka faa'iidaysata macadka macadka albayaan waxaa la furay bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga hadda waxa uu shaqaynayaa hal sano iyo hal bil waxaa lagu bartaa lu- luqadda carabiga iyo mahaaraadkeeda macadka waxa uu shaqeeyaa isbuuca oo dhan waxaa dhigta wiilal iyo gabdho muqararka macadka waxa uu awoodda saaraa sida uu qofka u baran lahaa ku hadalka carabiga curinta wada sheekaysiga iyo qawaacidka naxwaha iyo sarfiga macadka muddadiisa waxay ka kooban tahay koorso sagaal bilood ah iyo mid sanad ah waxa uu bixiyaa shahaado diblooma ah ujeedooyinka macadka kow soo noolaynta carabiga fasiixa ah bulshada dhexdeeda in la carabiyeeyo afka bulshadeenna si heerheer ah in ardayga lagu tababaro ku hadalka carabiga si dhow in la soo saaro macallimiin dhigta luqadda carabiga si fudud in lagu qalabeeyo ardayga erayo badan oo carabi ah waxaa ka qalin bedeshay macadka hal dufco
ugu dambeyntii wejigii labaad ee xamlada irshaada luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool cabdiqani maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii dardar leh ku socotay wejiga labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad islamarkaana laga fuliyey inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool ayaa markan ciidankii loo xilsaaray fulinta howshaasi waxa ay soo gaareen degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada howlgal muddo dhowr maalmood ah socday islamarkaana lagu soo qabtay waxyaabo munkaraad ah ayaa ugu dambeyn goob fagaara ah dab lagu qabadsiiyey waxaana goobta ku sugnaa odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayadaha iyo mid ka mid ah ganacsatada ayaa fagaaraha kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus alxamdulilah ilaahay mahadle ana oo magaagay ii aleo madirow ibdow nuqabada gobolka bakool lankumad ana aha oonanka nool gobolka bakool gaar ahaan degmada tijeglow alxamdulilah ilaahay ka mahadsanna umutaysiinku haloy oo munkarka nahiyaas macruufka faraas halsiinku haloy ilaahayna ari rasuulkan sala allahu calayhi wasalam numay baan idin sheegay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi fain lam yastadic fa bilisaanih fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adacfu liimaan alanglang allaala lanki isan siinkumada oo muslimiinta siinkumada munkar araga mayna arayha munkarkaasaa zuuliyoy gacantiisna haka zuuliyoy lankii gacan awoodnen haka zuuliyoy lisaanka anrabka haka zuuliyoy lankii awoodu waaye qalbiga ha ku kaxadoy waana iimaanka meelanka daciifsagna meeluwaana ari rasuulka sallallahu calayhi wasallam hamladii horeyna laka dhawaaqay waxyaabaha mamnuucaadka la kala dagaalamay iyo geeka ilaahay fadajiyey howlgalsha iyo tanfiidka walaaqan inta laka gubi waxyaabaha walidhiya kumada mamnuucaadkii muqaadaraadka kumada kaniinyaalkii daroogada kumada alxamdulilah ragiiliin hal saaray ilaahayna horey bahaan ka daray gaar ahaan dowladda islaamka aan hal saartin maylana guulaysadeen helshoa gududeen ilaahay amalsho mukulaayaca kankal maylana dadka ganacsatada oo unku digaane waxyaabaha mamnuucaadka waana walnin sheegay danteena ka jarta badqobka bulshadeena ka jarta caafimaadkeena ka jara ani isku ilaaliyaan waxyaabaha dhiyay ummadan bulshada ah leenka darooqayna leenka dhibaatayna hantadii oona han isku geliyin waaldhi iyo waxyaabaha daroogada iyo intaas baan ku dige bismillaahi raxmaani raxiim mayba eedanka faraxsanaa intii dhaqangallay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad geeg mayba ka faraxsanaa waxyaabihii dhiy waxyaabihii raashinkahay waxyaabihii oo munkaraadka kabuuy waxyaabihii oo dharkaha waa gebraha muslimaadka ee jirshoo laka dhaawacay ya geeg inta mayb waa laka gubi waan laka aruuriyey alxamdulilah ilaah ka mahadsan dhammaan muslimiinta mayba aan sheegay antii naftiyo waxaan kahaan oo qiib ku jeysaan waxyaabaha dhiyey oo isinba aragaasaan naftiin mayb waa maalkiin ku biidan oo walaanyooyin ku gadan dadka mayba digay oo ganacsatada hantadii oo ka qarash garaayaan isagna maalkii miisin rong walaanyooyinsan dhammaa isagna miisin rong hadalka intaa gebagabaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale howlgalkan laga sameeyey dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow sida deegaanada ceelgaras gudo biyooley dhanaawe madaa burdho iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada waxaana xusid mudan in wejiga labaad ee xamladaah uu soo gebagaboobay waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaluusi xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu